wadahadallada in la wada hadlaa dabay dani ka dhaxaysaa xadiidkeedu leeyahay mid la diidan yahay maaha midaan anigu hortaagnaana maaha midaan waafaqsanaa bay ahayd haddaan aniga aan ka hadlo aniga fikirkayga dad badanoo wax garanayaana haddii alla kuusama ogol yahay sanaan bay ahaayeen inkasta oo haddaan soo qaato mahmaah maxay ahaaytay aada ugu mahmaaho madaxweynaha khaatimo hadiidkee leeyahay dameero dabadood ninka deli meel uga tolmoon buu waayey wadahadalka somalilan in ay khaatuma la hadasho waxaa kalifay ee ugu weyne ugu culusa ay tahay haddii alla kuusama ogol yahay soomaali weyn inteedii kale ama ha ahaato haddii alla kuusama ogol yahay dowladda federaalk ee muqdisho ay ugu horeyso ama kuwan aynu deriska nahay ee puntlandba ha ahaadeene haddii alla kuusama ogol yahay ii sheegay soomaalinimadii aynu u dhimanaynay ay ahayd in laynagu taageero laynagu guneeyo iska daaye ay keentay maxay ahaaytay in innaga laynagu karbaasho waxa kalifayba ee ugu badani haddii alla kuusama ogol yahay somaliland hadalkeedaba ay kaa ahayd misena dede marka dabadiisa haddii laga degayo iyo waa kala shaad inkaad dhulka istaagtid markaa aada xaajoonayso iyo dameerka dabadiisa haddaad ka degto xalig inta lagugu xidho lagugu jiido wadahadlallada tan ama heshiiska aan idhaahdo ardisababo maxay ahaaytay shalay galab ka soo baxay anigu waxa aanu arkay inuu ahaa dameer dabadiis ninka degay inuusan ahayn inuu yahay dameerka dabadiisa nin lagu xoreeyo lagu jiiday qodobada ka soo baxay oo dhan hal qodob oo aan isiraahdo haddii bisheedu leeyahay aleelehe muxuu ahaa degaanka kan khaatimo macaan u samaynaya wuxuu ahaa qodobka haddii bisheedu leeyahay in haddii alla kuusama ogol yahay hay-adaha caalamiga ah ama kuwa gargaarka aadamaha wada ama kuwa horumarinta degaanka wada ha ahaadeene oo awalba dee laakiin cidda hortaagneyd ay somalilan ahayd oo ay in waxay yidhaahdeen waa fasaxayna haddii alla kuusama ogol yahay in degaanadaa la tago intooda kale oo dhami haba kala daraadeene mid weliba sidiisa wuxuu u muujinayaa uun haddii alla kuusama ogol yahay tacaddi sii socdo oo lagu sii tacadiyo dadka kale waan ka biyo diire waxaan u malaynayaa inay fududahay dareenkaygu wuu ka culis yahay intaa waxaan uga culis yahayna waxaan arkaa masalan haddaan soo qaato dee qodobada qaar aan kaaga warramo waxaan arkaa qodobka lixaad ee ka hadlaya muxuu ahaa haddii bisibl joogitaanka ciidamada inta degaanadii la cayimaba xagga dambe marmarsiyihii ay ku joogi lahaayeen oo ah mar walba baahida iyo xaaladda nabadgelyo siday tahay ayaa la tixgelinaya waa marmarsiyihii ila waynu naqaana heshiisyo waa soo la geli jiray oo dadku haddii bisibl leeyahay iskama hogdee waa maxay ahaaytay ciidamo ka qaadis haddii alla kuusama ogol yahay weji weji u kala baxayo ilaan habeenkalefiidi loo afuufi maayo kama hadlayaane waxaaba xaggii dambe qodobka xaggiisi dambe lagu sharciyey maxay ahaaytay waxaa noqon jiray qalbigii kufisa iyo qiiluu u banaystomo waaye qiilkii u banaynayayba xagga dambe qodobka lagaga dara waxaa kale oo kamid a haddii alla kuusama ogol yahay muxuu ahaa in meel loo soo wada je in meel looga soo wada jeesto gacan saddexaad gacanta saddexaad ee falgelinta ku haysa anigu waxaanu arkaa haddii alla kuusama ogol yahay loo soo wada jeestana in laga hadlayo puntland laga hadlayo puntland wuxuu yihi ninkii cadaaba geeraa ii kabay alla koodka ahaaye qolada wadahadalkoodaba puntland baa igu kaliftay oo maxay ahayd kamid bay ahayd inteeda ugu badan laakiin waxaan laga dhexeeya cadaawada laga dhexaysa ama ama ama ama ama danaha laga dhexeeya waxay doonaanba ha kusii foorneyn haddii de anaa iskay ula dhiirgaraynayeen ula dhiirgarayn maayo oo waxaaba dee u muuqatay heshiiska dadidiisuba inuu ku salaysan yahay sidii haddii bidkeedule ciidamo somaliland iyo cadal loo keeni lahaa maamulka maxaayati somalilandna haddii bidkeedu leeyahay degaanada khaatimo oo dhan baa lagu fidin lahaa qoladaa wixii laga dhexeeya anaa khaatimay u taalaa laxaajoodkooda oo uma taalla cid kale ma khusayso waada jirtaa inay iyagu iisoo raaci jireen iyaga oo annagoo kuwa somalilandka is haysano inay iyagu xagga dambe dhabarka qolada puntlandka lagaga iman jirtay laakiin anigu iyaga may sidaan ula dhiilgaraynaya hadiidkeeda leeyahay muxuu ahaa waan aqaanaa marka haddii alla kusaba goliya qodobkaasaa kamid a waxaa kamid a inaga gudaheena haddii muxuu ahaa ciddii samaysa waxaa jirta dad khaatimo ah oo aan ku aan ku kalsoonayn haddii bikeedaya qaabka wax u socdo oo haddii bikeedaya ay ka dhab tahay meel kastaba ha geysa ee inay xoreyntii degaanada ay sii wadaan waxaana halkan lagu soo ka muuqata in laleeyahay ha looga soo wada jeesta meel kuwa waxaa ka muuqata in maamulkii la yidhi hadibkii inuu yahay hal la gaadhsiiyo waxaan dhegaysanayey wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland baan dhegaysanayay oo qodobka kan laftigiisa ka hadlaya oo qodobada anu saddex qaybood u kala saaray wada hadalka oo mid bini-aadanimada ku xisaabsan iyo mid haddii didkeeda leeyahay wada shaqaynta ku xisaabsan iyo mid siyaasadda ku xisaabsan oo in maamulkii la fudiyo la gaarsiiyo degmooyin oo dhan maamulku ka hadlayaana dee marka dambe ku qeexaya hadalkiisi waa maamulka somaliland weeyaan oo waxaa la weydiiye oo la yidhi haddii lakiibsan ogolayay ma khatima miyay ka ma khatima ka tanaasushay arrinkii soomaaliyeed laga wada hadlayey ile anagu soomaaliya soomaaliya un haday yidhaahdeen mise wuxuu war maya anagu somaliland anagu abaano haddii didkeeda leeyahay b b c da ninkii dowlaaba ha ka dhagaystay within the context of somaliland baanu ka wada hadlayna haddii alla kuusan ogolyahay soo war garti maaha maamulka la fidinayaana dee meesha laba dowladood ka jir maysa waa maamulka un somaliland marka haddaan sidaa haddaan haddaan sidaa u wada eego dee waxa uu iiga soo baxayaa waxa weeyaan ma aha ka biyo diidis maahee waxaan arkaa dee in dadkii iyo dalkii iyo qadiyadii loo aasaasay maamulka kan loo idmaday totaly in meesha ay ka baxday aliga waa su-aal wanaagsan adeeno laba qodobase aan kaa ilaahdo horta cid dhexdhexaadinaysay oo maxay ahaydtay haddii alla kuusaba ogol yahay laba maamul oo meel ku wada hadlaya ku dhexdhexaadinaysay soo bixi weyday wixii inaga lainoo sheegayay bay ahayd laakiin soo bixi weyday haddii ay jirto taasi sida heshiisyada lagu yaqaano waxaa iman lahayd inay shirkana goobjoog ka ahaadaan jirta maalintii la xidhayay baa hadidikee leeyahay sarkaal hoose yimid inay goobjoog ka ahaadaan wada hadalada saxeexna ay ku yeeshaan ay kaga markhaatiyihiin heshiiskii halka kan ka dhacay hudheel baa la geeyey qolada hudheel baa la disiyey halkiina habeenkii hooda subaxiinaan halkaas uqaaneen waxaad ku heshiisaan lada ku wada hadlaysaan idinka idinkaan aad ku heshiinaysaan baa layidhi oo horta sheekadan dadka khaatumo laga loo sheegaya markii hore laba maamul baanu nahay ama somaliland baana ictiraaftay war somaliland ictiraafka aynu uga baahan nahay inaku waa maxay somaliland ma ictiraaf baynu ka raadinayna mise waxaynu ka raadinaynay inaynu dad wada degan baynu nahay ay dalkeenana nabadgelyo kaga baxaan degaanka maxay ahaydtay dhirta ay ku hayaanna ka daayaan dabadeetana haddii aynu wada hadli karayno dad deliso oo dana fara badani ka dhexeeyaan baynu nahay oo mid siyaasadeed iyo mid kaleba inaynu ka wada hadalaa meesha taallaaye aynu sidaa kaga wada hadalno marka cid laba maamula oo dhexdhexaadinaysay waxaan maqli jiray dumarka marka la guursanayo mahmaa hore oo soomaaliyeed ay odhan jirtay marka horena run marka horena deen baa lagu soo xerigeliyaa marka dambana run baa lagu dhaqaa deen kusoo xerigelis baahdo dee run ku dhiqistiina waa tan ay ama faysal calwalaada ha ahaade ama saacid ha ahaadee hadidikeeni ay idaacadaha ka hadlayaan ay leeyihin somaliland wada hadlaysa ayay ahayd hadidikeeda leeyahay muxuu ahaa ii sheegay markii la saxeexay go-aamadii kabacdi soo wara garti maaha haddii kulamo dambe oo jira ay jiraanna haddii lakuusama ogol yahay afka waxa laga ololayo ee laleeyahay hadidikeli magac yar ama urur yar oo siyaasiya sida uu saacid u sheegay urur yar oo siyaasiya haddii a lakuusama ogol yahay waa lagu tilmaami karaa xuruf waa lagu tilmaami karaa laakiin waxa rasmiga ay ka jiraan waxa weyan hal maamul wayna sheegeen waana caddeeyeen somaliland laba maamul iyo laba dowladood kama jiraan iyo saddex dowladood toona waa mid keliya tii un baana barnaamijkeedii hadlaysanaysa marxaladda iminka sidan ay ku socotay ii muuqato waxaan isleeyahay caliyo dalka way soo galeen oo xoog bay ku qabsadeen sawaro dalti maaha dee in xoog laisku qabs laisku qabs laisku qabsana haddii lafiyay leeyahay xaajo ugura ma ahayno caalamka ka ugubay haddii lafiyada leeyahay laakiin dee dadka kanideris dhiibay oo itaalmeelu dhigaba iyo wakti kastaba halgamada nooca kani ma ayan lahaa wakti u go-an iyo hadidikeli qiimayn u go-anba intii la wadi karaya halganka kan oo dhanba waa la wadayaa haddii maamulka kanna waxa loo idmaday ay ahayd haddii alla kuusaba ogol yahay inuu halgankan xoreeyay uu wado e waxa uu hada wadahadal lagu keeni karayaa ahlan wasahlan laakiin waxa wadahadalku hadday tahay maxay ahayd aadaan kuu dhiibay dalkii iyo dadkii iyo taladiiba kuu dhiibay ee ku shaqayso dayara ribosta hadday tahay dee wadahadal kumaadan keenin sawaro dalti maaha way jiraan kuwa hore oo maxay tahay haddaad dagaalka u taagi weydo oo dadka waxaa haboon inaad tirada waryaale anigu intala intalan wadi karaya ahlan wasahlan ciddii halkan ka dhaqaajin karaysa kaada laakiin dankii khaatimo inay noqoto maalin walba odayga reer miyiga ah ee haddii alla kuusuga ogol yahay subaxii markuu xoolaha dareeriyo laba saddex galaasoo caanaa iyo harag maalin dhexdaasa neef la kale hadidkii tuulada usoo qaadaya tuulada uga soo qaadaya caruurtii geela raacday iyo reerkii hadiidkeeleeyahay timir iyo maryo uga sii ibin maayo in isagu mukhaayadaha kaga shaha ku fadhiisto usoo qaadaya haddii runta khaatimo noqoto hogaankeeda yimaadaaba hadiidkeele waa ayaandaro anigu anigu waxaan u arkaa sore anigu waxaan u arkaa hadiidkeeda yahay heshiiska nooca kale ee la galay inay dhaantay oo caalamkula arkayay dalka ka dhigay nimankan khasab ku yimaadeen ama soomaalida ha ahaadeen soomaalida kale ha ahaadeen ama ha ahaateen caalamka kale ee daneeya dalaha soomaaliyeed inay xoog ku haystaan arkayay dadka degana reer khaatimana itaal kasta iyo tiro kasta iyo haddii dadka leeyahay halganku mid ka dhammaanaya ma ahayne mid uu mar haddii dadka leeyahay waa halgan xaq ahe ilahayna isku barbartaagayo suurtageliyana wuu ahaaye in maxay ahaaytay uu socdo haddii laakiin waxa wadahadalka lagu keen waxa wadahadalka lagu keenaya hadday ahaan lahayd war laba maamul oo waqooyi ka wada samaysan baynu nahay aynu confidways habaysay maxay ahayd barnaamijyay isu kala qaybisay aynu isu nimaadno aynu dal ka wada hadalno mid siyaasadeed ka wada hadalno degaanka nin weliba uu leeyahay soomaali sidii dowladda dhexe oo barbartay nin weliba degaankiisibu ka taliya degaanka iyagana noo daaya aynuna dalka ka wada hadalno markaa dal siyaasadeed si dhigno ama koonfur ula xaali lahayn iyaga oo haddaynu dowladda waqooyiga beelaha waqooyiga ama aynu maamulno isu kala bixino ama wixii kaliya lagu kaliya lagu heshiinayo waa lagu heshiiye ladan bay ahaan lahayd laakiin maxay ahayd maamulka adiina ku fidi degaankii haddii alla ku sabagolyahay ciidan ma samaysan karaysid jaradbeeleed ma samaysan karaysid haddaad samaysatana meel baa lagu soo wada jeesanaya wadani ka maalinsa in muuqata haddii dhibkeeda leeyahay labada khaatimo maamulkeeda kale haddii dhibkeeda inta loo loo qarameeyo maxay ahayd sidii dee loo caadiyeyn jiray inta wax loo qarameeyo haddii dhibkeeda kii kale khaatimo ay yidhahda meel baan wax ka horeynayaaba in iyagii inta inta kalena lagu soo dana lagu qarsado lagu duulo ayuun baa iga soo dhex baxda iga muuqata meesha waa su-aal fiican xali laba sanadood oo intii aan xilka wareejiyey kasoo wareegtay iyo siyaado anigu maalintii aan xilka wareejiyana waan ogeydo haddii alla kuusama ogolyahay dil iyo siyaadaan meeshii joogay si aan maxay ahayd u dhamaystiro waxyaabaha qaarkood haddii ilkeeda leeyahay haguba horeyso dhismaha ciidanka maxay ahayd haddii ilkeeda leeyahay ama tusida aan tusayo maxay ahayd maamulka cusidii xilkana laga lagala wareegay guddomoolooyinkii iyo meelihii alla waanu ka faldalnay haddii ilkeeda leeyahay siday wax uga sixi lahaayeen intii ka dambaysay oo dhanna waa la shaqaynaya maamulka weli maadan ma waxyaaba aan diidanahay oo weliba intii dambe ee sanadka mid dambeeyey ahayd tallaabooyin aan diidanahay way jirtay waxaad xasuusataa maalintii aan xilka ku wareejin lahaa madaxweyne cali haddii aan lakuusama ogol yahay in lalagu soo weeraray meeshii aanu joogay waan xasuustaa anugu waan ku halay meeshii baan ku halay maxay hatay dagaalku ka socdayo inaan bal isu cel maxay hatay ciidanka dib isugu abaabulo casarkii baan nimid oo aan isir haddii lakuusama ogol yahay bal hadda odayaashii iyo dee meeshii kale dadkii ay aadeen tagoo waan soo egay iyada oo maxay ahaytay barnaamijka la duubay oo muxuu ahaa muxuu ahaa yaa u imiyo maxay tay fiidiyadii iyo barnaamijyadii ay maxay tay la watay maalintaa waxaan maxay ahaytay ii muuqatay anigu dareenkeygii baa ku cabiray hadalkiisina hadalkeygiina ahayd haddii alla kuusamagul yahay wax naga dhexeeyaa nimanka kani ma jiraan dibikeeda leeyahay madaxweyne maalinta waaba iga daba hadlaya haddii alla kuusamagul yahay waa sheegay oo wuxuu yidhi annagaa la hadlayna annagaa la hadlayna haddii cid hoos ula hadli jirta annagaa kudhexiyo midig baan ula hadlayna sawaro gabati maaha meesha iyo waxaad meel ka xun ay na geyn lahaayeen maalintaana ma jirto wadahadalkiina dee haddii uu sida noqday intii ka sokaysay oo dhanna maamulka waa la shaqaynaya ilaa yoomada haadaana madaxweynaha in muddaa maxay ahayd xidhiirka telefoon iskuma aanan helin laakiin de janaliskan ilan maamulku madaxweyne keliya maahee janalo kale oo maamulka ka tirsan oo aan haddii dhibkay leeyahay haddaan tala qabo ka tir qabo aan u gudbinayey oo haddaan leeyahay wartaasay wax ku dhaantaa aan ku aan aan ku marinayey oo marinayey baa jirtay oo haddii dhibkay leeyahay waa laga waa laga wahayaa marka waxweyn iminka kacdoon lagu dhalisay maahaane haddii aan lakuusameeyo intan dambe ee aan arkayay mashruuca kani sida uu u socdaba haddii aan lakuusame ogolay wixii fikiraan ka qaba iyo wixii tala aan ka qaba principally lahadalka iyo wadahadalka qolada somaliland totally mid dhula gol baan ahaa laakiin dee principalka iyo qaabka aad wax u samaynaysa waa kala duwan yihin fikirka iyo fikirka waa kala duwan dadkana waxay jeesina tahay laba kasoo bilow intii maamulka khaatimo taarikh lagu sameeyey mahaane khaatimo wanwander maalintii lagu sameeyey laga soo aasaaso dad badan oo ka beediidsanaanayay markaan g fifteenka inaan wadanka soo galnay dad badan oo ka beediidsanaayoo lahaa hadidkeedu leeyahay muxuu ahaa maxay ahatay idinku madaxweyne noqday madaxweynaha ininkaa hadidkeedu leeyahay waa ka waa lagu duuraya maxay ahaday khaatimo waxa lagu guuraya noqonaysaa waxaana loo socda waa hargeysa saasoo dhanna iyur iyo dan iyo keliya been baad sheegaysaan baan hadidkeeda dadka ku lahayn aanu ka dhaadhicinayno ilaa waxaa muuqata iminka laakiin sidan ay wax u muuqdaan hadii dadkeeda soddon sanadood baan maqlayay maxay ahatay maxay ahatay marka biniaadan madoobay ma gelina maanta maqla caligeri waa maxay ahatay dudubilan waxbaa qubi yidhi heshiiskan maanta soo baxay hadii dadkeeda leeyahay muxuu ahaa hadidkeeda de wuxuu ka markhaati kacayaa uun sida aan iminka yaqiinsaday haddii alla kuusaba ogolyahay maxay ahatay dee qorshe hore usoo jeedayni badbaado khaatumo haddii dadka leeyahay nimanka wasiirada ee maxay ahatay la baxay haddii dadka leeyahay anigu waxaan jeclaa mucaaradad haddaad samaynayso maaminka dhexdiisa adoo ku jira inaad hadidkeeda mucaaradada ka samayso adan gees intaad uga baxdo ama intaad bucama iska fadhiisato iska tagto haddii dadkeeda leeyahay haddii madaxweyne ku-xigeenka iyo hadday tahay maxayti wasiirada waxaa rabay maamulka dhexdiisa oo maamulku mid ra'yiga wadaaga oo talada laysku qabsado oo qofba haddii dadkeedu leeyahay sida laysugu qabsanaya dee si caafimaad qabta ay tahay oo hadday baarlaman tahay iyo hadday golaha maxay haytay fulinta tahayba haddii dadkeeda xaaje xaajadii lawada leeyahay oo lagu kala ra'yi duwanaan karayo laakiin lawada leeyahay liberiga la wada haysto inay noqoto haddii wasiiradii meeshii maxay ahaaytay laga saaray oo shaqadii maxay ahaatay laga joojiyeyna de haddii ay yidhahdeen anagu haddii bakeliya halkanka xoreynayda aanu maxay ahaatay ummadda kula ballan qaadnay sidii aanu usii wadi karayna waa sii wadayna aniga maxay ahaatay muxuu ahaa tallaabo ila khaldan ma ma aha waan waafaqsanahay in maxay ahaaytay haddii ay sidatan heshiiskan soo baxay sida wuxuu yidhi biyaha aan hortooda arko dabadooda waa looqa'e heshiiska kani soo baxay hadda shalay ka soo baxay waxa uu salkiisu noqonayana way muuqataaye iyaga ka hadalkoodu looma baahna oo haddii dadkeedu leeyahay mid meesha ku jira maaha laakiin waxay hayaan waa taladeeni taladeeni haddaynu aragno inay si khaldan u wadaanna in la mucaaradaa oo maamulka dhexdiisu ismucaaradaa oo dadweynuhu mucaaradaan inay abuurantaa aniga waa mid caafimaad qabtay ila tahay waana ku talinaya anu saaxibu waa waa waa waa arrin wanaagsan baqa aan u dirayaa marka hore waxaan u dirayaa xukuumadda khaatib aan u dirayaa baq waxaan leeyahay xukuumadda maxay ahayd haddii alla kuu samao gul yahay waxay xukuumadda u baahan tahay in ay hakiso waxaan maqlayay ka maqlayay wararka tobanka bisha februariba haddii keley dib loo ballamay inay hakiso dib eegis ku samayso qodobada iminka soo baxay shalayta ka soo baxay maxay ahaytay meesha la yidhahda cabdisababa oo qiimayn horle inta lagu sameeyay iyada oo lala kaashanayo dhaqanka khaatimo iyo waxgaradka kale ee khaatimaba iyadoo lala kaashanayo inaan lagu degdegin wadahadal dambe oo intaas sii dheeraada ee la hakiyo wadahadallada laysugu yimaado maxay ahaytay hadii haddii alla ku samo ogolyahay laisugu yimaado maxay ahatay xunkaa wax go-aano dadka wada cunta may wada baxaan intaan taa la samaynin haddii tallaabo dambe oo kale oo shira la qaado waxay u muuqanaysaa wax haddii dadkeedu leeya waxu haddii dadkeedu leeyahay dee maamulka aadna dadweyne ku takrifalayo keligii waayo arrimaha noocan oo kale waa masiiri weeyaan dadkoo dhan bay khuseeyaan inay ka qayb qaataan kana kala bixiyaan dhaqanka waxaan leeyahay khaatimo madaxda maamulka la hadla iyo dadweynahaba wixii kale aad qabtaan iyo fikir aad qabtaan soo jeediya sida ay ku dhaqmi lahayd oo ku suurta geli lahayd taasina falogeed ha la qabto waxaan ku talin lahaa inay shir abaabulaan oo laysugu yimaado shirka waxaan ku talin lahaa waxgaradka kale ee maxay ahayd ama siyaasiyiin ha aadeen ama ama waxgarad kale ha ahaadeene waxaan xasuustaa berigii hore ee puntland laga qayb gelayaba caajifad iyo muxuu ahaa iyo kacana laleeyaha laga caana noqonan galbeedka ay naga xigta unbaa iyada oo shuruud la-aan dalaq laysaga yirmeen waxaan leeyahay tiyo kalaad moodayna iminka socotee haddaad waxgaradka deegaanada khaatimo tihiin mawduuca kan si miyir qabta oo degan inta loo munaaqasho oo looga hadlo wixii talo yimihee hagaagsan ee kasoo baxa ha la siiyo xukuumadda ha la siiyo oo maxaa lagala hadla xukuumadda inayan iskaga takrifalin keligeed haddii dadkeeda leeyahay wax ummadda oo dhan masiirkeeda wakti badana soo socdaba khuseynaya waxaan haddii idinka leeyahay ciddii haddii maxay ahaaytay xukuumaddu ay maxay ahaaytay ka dhaga adeegto baaqiyada soo jeedimaha dadweynaha ama dhaqan ha ahaadeen ama xaqaranka kale ha ahaadeene waxay atay inay u taallo bulshada guud ahaanba markaa haddii idinka idi leeyahay sidii tallabada xigta ay u qaadi lahaayeen bulshada u tallaye bulshada ka tashataan ku talin lahaa anugu